basra maxamuud xiirey oo hooyada dhashay maxamed daar ismaaciil oo ka tahriibay xerada qaxootiga ifo ee dalka kenya inkastoo warar iskhilaafsan oo ku aadan nolosha wiilkaasi kooxay afduubayaasha ahaa ay usoo sheegeen qoyska wiilka ka tahriibay xeryaha anigoo ah basre maxamuud xiirey ka soo xerogalay qaxootiga ilmahan waxaan ku soo koriyey si uun ilaahayga subxaana qaadirka ah uu ka warqabo maaragtay qaxootiga haddaan imid iskuul baan geeyey yaanyaan u gadahayey iskuulkii kolkuu najiido keenay oo gaaban aabuu ku celiyey markaa kabacdi shaqo wuu waayey wuxuu iska galay iyo nairobi meel buu ka shaqaynayey wixii waa anfici waayey anoon ka warqabin oo waxba uuna ii sheeganin ayaa uun la iigu soo tuuray taleefonkayga isagoo la tumahayo oo hooyooy hooyooy uun leh bartii aan taagnaa baan ku dhacay oo ilaahay igu ogyahoona been sheegaynin marka dhibaatadaas ilaahayga subxaana qaadirka wuxuu keenay lama qaadi waayee alxamdulilaahi rabbialcaalamiin anigoo leh ayaan haddana aad u rafaadsanahay waa yahay markii lagaa soo wacay dalka liibiya bal kooxda ku soo wacday maxay kula wadaageen waxay ila wadaageen inaan wiilkaagii haysanno oon maaragtay lacag madax furasho ah oo lix iyo toban kun iyo shan boqol oo doolarka maraykanka ayay i dhaheen lugtiibuu ka jabaya lacag deg dega oo lagu kabo keen ayay i dhaheen gurigaygii baan gaday lacag toddobaatan kuna baan ka bixiyey gurigii qaxootiga aad ku nooleed gurigii qaxootiga aan ku noolaa taleefon uu wiilku lahaa baan gadnay oon shan kun iyo shan boqol aan ka bixinay gurigana toddobaatan baan ka bixinay lacagtii adigu waxaan orno kun shilin baan ka dhignay sidii baan ugu dirnay oo lugtii loogu kabay oo kun dollar ah bas markaa anigoo daalay oo wareersan ayay masjid ii soo qoreen waxaa la yidhi maxamed daahir samir iyo iimaan khayr qaba allaha kaa siiyo haddayse ay dhaheen aniga haddee far ma aqaanee cod baan u duubay waxaan idhi wiilkayga laba geeri ma laha hal geeri buu leeyahay allaha u naxariisto waxay igu saacidaysaan wiilka meydkiisa uun sawir iiga soo qaadaan idhi way i diideen kii xaafaddii ilaahay oo idil ayaa isugu timid tacsiya meeshii la iigu yimid ani kolkaan iyagii quustay yaan faraha ka qaaday maalmo tacsiyaha kadib qoyskan ayaa lala soo hadashiiyey wiilka geerida lagu sheegay iyadoo laga dalbaday lacag madax furasho ah taas oo mar kale walaac xoogan ku abuurtay qoyskan qaxootiga ah maxamed xasan dhaqane wuxuu ka mid ahaa eheladii ka soo qayb galay tacsida wiilkaasi wuxuu ka warramayaa dareenka ay gelisay geerida loo soo sheegay oo mar kale noqotay mid aan jirin oo annagii tacsidii wixii noo dhammaatay iska sugayno oo iska allabaryano oo maamadii niyadda aan u dhisayno iyo haddana daraadta soo waceen waxay dhi maam basra miya haa maxaa lacagtu haysataa maamadii markay calacashay maamadii wixii ku hadashay garan weysay maamadii toban beriyaa loo qabtay meel wax laga keenana ma laho dhacdadana waa waxyaalo layaab kale ka mid tahay hooyadan qaxootiga ah ee ku nool xerada ifo ayaa laga sugayaa inay bixiso lacag madax furashaha oo gaaraysa lix iyo toban kun iyo shan boqol oo doolar taas oo ah mid aysan awoodin balse waxay fariin codsiga u jeedisay dowladda soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed wuxuu yidhi wiilkaaga wuu nool yahay waana ku tusini lacagta emerjensi ku soo bixi emerjensina wax allaale waxaan hodiyo waxaan hayo midna ma jirin aniga oo iska nafcaari ah toban beri baan qabsaday toban beri lacagtaas dowladda soomaaliya iyo muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanayaa inay isoo caawiyaan cabdikaafi daahir waa da-da ka weyn wiilkan ku xiran xerada liibiya wuxuu aaminsan yahay in tahriibka dhalinta ay sabab u tahay nolosha qaxootiga oo sii adkaatay iyo fursadihii dibudejinta oo aada u yaraaday walaalo waxaa horta laba siyaabood unbaa dhallinyarta ku sababata in ay aadaan qurbaha ama ay liibiya iyo tahriibayaal ay isku dhiibaan sababta koowaad oo ah nolol xumada iyo cunto xumada taalla waddanka aanan ku noolnahay hadda iyo dhallinyaradii asxaabtooda ahaa oo helay fursad resettlementi ah ama dib u dejin ah awgeed ayay horta ay u tagaan misna ay tahriibayaasha ay iskugu dhiibaan shaqalahaanta baahsan ee ka jirta xeryaha ayaa la aaminsan yahay inay sababtay in dhallinyarada qaxootiga ay u bareeraan tahriibka oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab